wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga ilaalinta sahayda gargaarka bini'aadanimo mudane cabdinaasir cabdi caruush ayaa gudoomiyey kulanka koowaad ee ay yeesheen guddiga ilaalinta sahayda gargaarka bini'aadanimo kaas oo ka dhacay magaalada baydhabo kulanka oo ka qabsamay xarunta wasaaradda gargaarka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah wasiirada koonfur galbeed oo ku midaysan guddiga ilaalinta sahayda gargaarka bini'aadanimo kulanka ayaana diiradda lagu saaray sidii looga shaqayn lahaa in gargaarka la gaarsiiyo dadkii loogu talagalay markii uu kulanka soo dhammaaday waxaa ka warbixiyey cabdinaasir cabdi caruush wasiirka wasaaradda gargaarka koonfur galbeed ahna gudoomiyaha guddiga ilaalinta sahayda gargaarka bini'aadanimo axad toddobaatanka bisha luuliyo sanadka magaalada baydhabo waxaa ilaahay mahadiisa maanta inuu magaalada baydhabo noogu qabsoomay kulankii u horreeyey ee guddiga heer wasiir ee ilaalinta gargaarka bini'aadanimada sida uu qabo sharciga madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed waftigeena u seexay oo ilaalinaya gargaarka bini'aadanimada si loo xaqiijiyo inuu u gaaro dadka loogu talagalay kulankan waxaa kulankeeni kood maanta aan isugu imaanay waxyaalo badanaa laga hadlay laakiin qodobada ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen inaan iska wareysanay xaaladaha iyo sida ugu habboon oo sharcigan loo loo fuli karo sidii loo awood siinayo ciidamada booliiska iyo maxkamadaha si ay shaqadooda ayagana u gutaan waxaa la farayaa maxkamadaha iyo hay-adaha ilaalinta sharciga koonfur galbeed inay fuliyaan sharcigaas siduu madaxweyneha u seexay dowladduna ay gacan ku siinayso fulinta sharcigaas bulshada koonfur galbeed soomaaliyana dowladdooda waxay u ballan qaadaysa in qof walba uu xaq u leeyahay inay gaarayaan oo qofkii jidka u gala ama si qaldan u isticmaalana tallaabo sharciga waafsan laga qaadi doono guddiga shirkooda soo socda wuxuu horyaalan doonaa bisha sebtembar labadeeda sanadka waa mahadsantiin